dhegeystayaal waa qaybtii afraad ahna qaybtii u dambeysay ee barnaamijyo taxano ah oo aan ku eeganay duruufaha iyo waayaha nololeed ee dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada xeebta waqooyi ee somalilan qaarkood abaarta horaanteedii durba ay taabatay noolaha deegaanada ku dhaqan ayaa dowladda somalilan ay horo shaacisay inay saamaysay dad ku dhow laba milyan oo qof oo ku dhaqan guud ahaan gobolada somalilan taasoo ay qayb ka yihiin dadka iyo xoolaha deegaanadan socdaalka ku maray ee taxan inta u dhaxaysa magaalooyinka hargeysa ilaa lughaya waxaana dulucda fariinta dadweynaha aan deegaanadaasi kula kulmay ay ku ururisay cabiraadda inta ay la eg tahay baahida ay abaaruhu sababeen iyo noloshooda kuwaas oo sida ay sheegeen dadweynaha deegaanadaasi oo ay ka mid tahay nimca cabdi sababi kara dee dhimashaa dhici kartaa inay dadku dhammaadaan bacaruur iyo dhalaan iyo dad waaweynba isla degayaan kaar xuseen waa hooyo iyana da-deeda igu sheegtay inay tahay toddobaatan jir waxaa iyana dowladda iyo cid kasta oo ay khusayso u dirtay fariintan dee noo keena gargaar gargaar noo keena dawi iyo danba noo keena de haddaad wax noo qaban karaysaa weeyaan de waxaa fariintaasi lamida iyana dirtay canab axmed oo ka mid a hooyooyinka dhibaatada abaaruhu ay saameeyeen laakiin wixii dabka lagu shubayaa dadka ugu daran wixii la cunayabaa ugu daran haddii dee la waayana la noolaan maayo kolkaa dadka walaalaha iyo waxaanu leenahay gurminta caawona noo gala dadkaasi wuxuu ku noolaan lahaa xoolahoodii way dhammaadeen hadday xoolii dhammaadeenna dadkiibaa ku xiga dee intaan dadku ku xigin halna soo eega baanu leenahay abaaraha inta badan kusoo noqnoqda deegaana ay somalilan ka mid tahay ayaa wakhti kasta galaafta nolosha noola badan taas oo ay u dambeysay tii sanadkii hore ee lasoo dhaafay oo keentay xanuuno faafa iyo cudurro ka dhashay oo keenay dhimashada dad badan cuduradaasi oo ka mid ahaa shumanbiyoodka oo si baahsan uga dilaacay deegaano badan ayaa dadkii oo haleelay ay u dhinteen boqolkiiba afar sida ay wasaaradda caafimaadka wakhtigaasi sheegtay islamarkaana xanuunka nafaqa darrada ayaa soo riday dad ka badan laba boqol oo kun oo qof haddaba ma jiraa qorshe arrintaasi xal u noqon kara oo lagaga gaashaamanayo waa kan guddoomiyaha hay-addu diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka somalilan faysal cali sheekh oo v o a waraysi uu hore u siiyey aan wax kaga weydiinay waxaa hadda la doonayaa oo imika noo qorshaysan inaanu kaydkii qaranka inaanu samayno hadda waxaanu dalbanay hoolashii ama bakhaaradii waaweynaa ee lagu kaydinayey raashinka lagu kaydinayey burco waxaanu doonaynaa inaanu xarun uga dhigno gobolada bari oo wixii kayda la dhigo oon mar walba la odhan uun mar alliya marka ay xaaladi dhacdo in la qayliyo oo ay dhibaatadii ee aynu noqonno ka hortag iyo kayd inaynu yeelanno siyaasadda imika xukuumaddan cusub ay la timidna waa taa hargeysa waxaanu doonaynaa xarun inaanu inaanu ka dhigno iyadana hoolashii iyo iyo bakhaaradii inaanu ka samayno oo imika noo diirsan berbere oo xaruntii ay wax ka soo degayeen oo dekadiina ay ku taallo inaanu xarunta u weyn runtii aanu ka samayno booramana inaanu runtii aanu ka samayno goobtii dhammaan dhulkaasoo dhan runtii waa lana wada siiyey alxamdulilah intaa muddadaa yareer koobanaynu joognay haddana la wareegistii iyo hawlihii unbaa noo dhiman laakiin madaxweynuhu iyo wasaaraddii hawlaha guudba runtii gacan bay naga siiyeenoo way noo dhammaystireen geesta kale madaxweyne muuse bixi cabdi ayaa waraysi hore uu siiyey v o a waxa uu ku sheegay in abaaraha ka jira deegaanada somalilan ay u baahan yihiin in lagaga gudbo iskuduubni sida uu hadalka u yidhi hase haatee waxaa inta badan dhacday in hay-adaha ka howlgala arrimaha gargaarka baniaadamnimo ay mararka qaarkood qabtaan howlo isku mid ah kuwaas oo mas-uuliyiinta xukuumadda u qaabilsan arrimahan iyo dadweynaha qaarkoodba ay u arkaan inay taasi sababi karto in wakhti iyo kharashba la geliyo waxyaabaha aanay dadku u baahnayn ay meesha ka maqan tahay kala horumarinta iyo kala horumaynta baahiyaha dadweynaha ee abaaruhu saameeyeen haddaba maxaa hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo keydka raashinka uga meel yaalla arrimahaasi waa kan mar kale guddoomiyaha hay-addaas faysal cali sheekh annaguna iminka raashimadii u horreysay baan runtii doonaynaa inaanu dhaqso aan u bilowno oo aanu degaamadu siday u kala daran yihiin annagoo ku shaxaynayna gobol gobol iyo deegaan meelaha ugu daran loo horraysiinayo prioritiga la siin doono inaanu bilowno wax allaaliya wixii ina soo gala caawimo ee ku saabsan dhinaca abaaraha waxaa laga yaabaa meelaha qaar dhibaatooyinkii dhici jiray in meel ay ka biyo meel u baahan in raashin la geeyo ama meel biyo lagu shubayo hay-ad kale ay ku shubtay tu biyo lagu shubo laydhaa daadiya booydaha halkaa halkaa ku daadiya idinku waajibkiina waa gudateen waxaanu isku dayaynaa hay-ad ahaan inaanu isku duno oo isgarab orod iyo boqol qolo oo midibo meel la cararto jawaan yar la ordayso waxaasi oo dhan inaanu joojinno hal meel in ay waxaasi soo wada maraan oo meel walbana ay inagoo og oo shaxaynay meel kasta baahida ka jirta pobulationka ku nool inta baahan oo aynu hayno maanta shaxdeedii iyo riboodkeedii oo dhammaystiran oo waxaa badan dadweyne ku dhaqan deegaana aanay inta badan gaadhin gargaarka iyo adeegyada asaasiga ah kuwaas oo ku nool meelaha buuraleyda iyo xeebaha ee somalilan ee ka baxsan jidadka iyo magaalooyinka waaweyn kuwaasoo ay abaartani haleeshay dhegaystayaal waxaanu intaasi kusoo gunaanadanaa qaybtii afraad ee taxanahan oo ay v o a ka diyaarisay xaaladda nololeed ee dadka abaaruhu saameeyeen ee somalilan waana qaybtii u dambeysay ee taxanahan waa anigoo ah barkhad maxamuud kaari oo warbixinahan soo diyaariyay idina soo tabinayey oo idinku dhaafaya nabadgelyo